horta sababta qisadan ay ku timid nabilaahi muusa iyo cabdi saalix sida imaam bukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo can ubay bni kacbin radi allahu canhu ubay bni kacbin saxaabigaasna uu nebiga ka warinaayo rasuulka olah buu maqlay calayhi salaatu wasalaam ina muusa qaama khasiiman fii bani israa'iil nabilaahi muusa ayaa reer bani israa'iil bau dhexdooda ka istaagay markaasaa fasu'ila la weydiiyey ayu naasi aclam yani dadku u khudbaynaya khudba u akrinaya reer bani israa'iil maadaama rasuulkii u ahaa loo soo diray isagoo khudbadii akrinayo ayaa la weydiiye oo la yidhi ayu naasi aclam dadka yaa ugu cilmi badan baa la weydiiyey nabiyullaahi muusa markaasuu yidhi ana anaa ugu cilmi badan yani runtii xaqiiqaduuna ka warramay sababta dadkan waa bani israa'iil dadkii loo soo diray wy isaguna waa rasuul ilaahay bal waa kaliim ullah allah buu la hadlaayo la munaajoodaa allah axadkuu la hadlayey wey ilaahay baa la hadlay marka dadka siaa ugu cilmi badan garaadkiisuu ka warramay laakiin ma uunan u celinin ma odhanin yani ilaahay baa maaragtay garanaya ma uusan dhigin markaasuu nebigu wuxuu yidhi facataba allahu calayhi id lam yarudda alcilma ilayhi allah wuxuu ku dagaalay muuse hadalka uu yidhi anaa dadka ugu cilmi badan maadaama cilmigii ilaahay uusan u celinin uusan dhihin ilaahay baa garanaya uusan odhanin taasaa marka laguyani ilaahay kula dagaalam ku qabsaday markii lagu qabsaday baa ilaahay wuxuu u waxyooday faawxa allahu ilayhi muusa ilaahay wuxuu u waxyooday ina lii cabdan bimajmaci lbaxrayni huwa aclamu minka waxaan leeyahay addoon meesha majmacu lbaxrayn la yidhaahda ku sugan labada badood meeshay ku kulmaan adiga kaa cilmi badan nebi muusew adiga kaa cilmi badan ayaa jiro dadkiina waxaa u sheegtay anaa dadka u cilmi badan baa tay ninkaa majmaculbaxrayn joogo ayaa kaa cilmi badan bu nabiyulaahi muusa durbadiiba ninkii ka cilmiga badnaa inuu cilmi ka korsado ayuu doonay yani isma kibrinino maarata isma cujbi kuma dhicin qaala muusa yaa rabbi wa kayfa lii bihi bu seebaa ninkaasi kula kulmaa oo aan cilmiga uga qaataa ilaahay ii sheeg buu yidhi markaasaa wuxuu yii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah baa wuxuu ku yidhi تأخذ معك حوتا تجعل تجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم waxaad qaadanaysaa malaay ama kalluun baad qaadanaysa kalluunkaas calaamad buu kuu yahay dambiil baad ku ridanaysaa meel alla meeshii uu kaaga dhumo oo kalluunka aad ku weydaa halkaas ayuu ninkii joogaa oo addoonkii aan kuu sheegay kaa cilmiga badnaa halkaas ayaad ka helaysaa buuyii nabiyulaahi muusa kalluunkiibuu qaatay dambiishiisuu ku ritay waa tagay isaga iyo maarata fatihiisii shaarkiisii oo khaadimkii ah ayuu watay marka khaadimkaas wuxuu ku sheegay yani xadiidka yuushac ibnu nuun calayhi salaam yani waa nebi weeye isagana oo bacda nabiyulaahi muusa lasoo diray laakiin markaa nabiyulaahi muusa khaadim uu ahaa weya marka yuushac baa la yidhaahdaa isagaa lala soo diro khaadimu ahaabuu watay markii ay marka buurtii tageen meeshii yani maaragtay majmaculbaxraynkii markii ay tageen ayay seexdeen nabiyulaahi muusa iyo khaadimkiisii baa seexday markay seexdeen kalluunkan de way soo cunayeen zaad buu u ahaa calaamadna ilaahay baa uga dhigi zaad buu u ahaayo way soo cunayeen mar alle markay meeshaa yimaadeenay seexdeen ma oga meeshii inay tahay meeshii markay yimaadeenay seexdeen ayaa kalluunkii dambiishii ka dhex baxay markaasuu markuu baxay ayuu badda dhex galay badii buu dhex galay marka badii markuu gelayay khaadimkii wuu arkayey waa u jeeday laakiin nabiyulaahi muuse ma arkaynin wuu arkay khaadimkii ilan looma sheegin marka hore nabiyulaahi muuse waa cidda loo sheegay inuu calaamad u yahay khaadimkaana wuxuu u haystaa zaad keliya oo la cunayo keliya inuu yahay ee kalluunkan inuu yahay calaamad inuu yahay ma u oga wuxuu arkay marka markuu badda galay badii meeshii uu ka galayba xarkaftay oo qallashay markaasuu dhex jeexay sidii god camal ayuu ka yeeshay wy god camal u jeexay biyihii ayaa qallalay meeshuu ka galay calaamad ilaahay tusayo weyaan kalluunkii hadda la cunayey oo raashinka qaar qayb ka mida lasoo cunay baa ilaahay ruuxda kusoo celiyey uma markaasuu dhaqaaqay markaasuu maaragtay haddana biyihii baa inta qalalay oo xarkagay ayuu dhex jeexay ilaa god camal uu ka samaysto sida godka ama sulugaaleyda ay gasho kale iyo waxa lamidka ah weyaan ayuu ka yeeshay weyaan meeshii markuu ninkii la yaaday kaadinkii haddana waa la halmaamsiiyey waa halmaamay subaxii markay kaceen waa safreen yani weli majmac albaxrayn u socdaan meeshay ka tegayaan waa majmac albaxrayn waa mana oga meeshii bay ka tegeena socdeen socod aad u dheeray galeen ilaa nabiylaahi muuse uu ka sheegtoo yidhaahdo laqad laqiinaa min safarina hada nasaba walidalika waxaa yani maarata xadiidkaas uu leeyahay lam yajid muusa annasaba xataa jaawaza almakaana aladii amara allahu bihi mid ma uunan arkin tacab iyo daal lama uusan kulmin muuse ilaa waktigii meeshii ilaahay uu siiyey oo majmac albaxraynka uu gudbo markaasuu daalay ka hor oo dhan ma daalayn intuu safray oo dhan ma uunan daalin laakiin markii waktigii meeshii ay gudbeen ayuu daalay weyaan markaa kadib buu wuxuu helay yani maaragtay meeshii markay tageenuu yidhi qadadeena cunnadeena nasiya oo kalluunkii noo soo bixi ayuu xusuustay marka ninkii intii ka horraysa khaadimkii ma xusuusanin markaasuu wuxuu yidhi geedii markaa dhagaxii habeenkii aanu joogin aan seexanay ayaa yani wax cajiibuu sameeyeyo ama shaydaan baa i halmaamsiiye baduu saas u dhex galay ilaa uu god ka dhigto waxyaalo la yaabla uu sameeyey buu yidhi markaasuu u sheegay nabiyullaahi muusa iyo marka way soo noqdeen wuxuuna yidhi meesha aan doonaynaba taas bay ahayd majmac albaxraynki bay sidaa u yimaadeen markaasay addoonkii la kulmeen oo nabi yani maaragtay cabdisaalex ilahi uu ku sheegay nuqdada marka aan rabo inaan ka hadalno xadiis waa dheer yahay laakiin markaan nuqdooyinka aan rabo inaan ka hadalno waxa weeye horta muusehan laga sheekaynayo oo ilaahay uu sheego yidhi waid qaala muusa lifataahu waa muuse hee ma muusihii nabiyllaahi yani nabiyllaahi muuse oo kaliimullaahi ahaa miya muuse bnu cimraan oo kaliimullaahi ahaa oo saaxib almucjizaat ahaa oo reer bani israaiil loo soo dirayba mise waa muuse kale taa waa qodob aan rabno insha allahu tacala inaan ka hadalno waxaan kaloo ka hadlaynaa fatahan ilaahay uu sheegay oo yidhi lifataahu wiilka khaadimka iyo asna magaciisu waa maxay maxaa la yidhaahdaa magaciisu waa maxay taana waanu ka hadlaynaa haddii ilahay yidhahdo majmaculbaxraynka ilaahay uu sheegay oo labada badood meeshay ku kulmaan halkeebay ku taallaa waa halkee ayana insha allahu waxbaanu ka sheegaynaa waxaan ku xijinaynaa yani ninkan oo ilaahay uu yidhi yani fawajada cabda min cibaadina allah wuxuu ku magacaabay cabdiguu ku magacaabay addoon buu ku magacaabay addoonkaas oo aan yani cabdi keliya laga dhigay magaciisa maxaa la yidhahda ila laqab cabdi baa la siiye magacii isagana waa ka hadli doonaa yani waxa weeyaan magaciisa waa sheegi doonaa uma addoonkaasi waxay culammadu qaar yani ma sida xadiiska u tilmaamay baan ka hadli doonaa waa khadir baa la yidhaahdaa nbi yani khadir wey khadirkaas la sheegay ma nebi baa ma rasuul baa ma weli baa qof saalixaba muxuu yahay ayana waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala waxyaalaha aan ishaarayno ayay ka mid tahay weyaan waxaan ka hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo yani maaragtay khadirkaas hadda la sheegay maxayibaa oo ma nool yahay ilaa waktigaan aan joogno ma jiraa mid nool miya mise waa dhintay oo horay buu u dhintay ayadana culammadu ikhtilaafaat fara badan ayay muujiyaan ayana wixii insha allahu ilaahay na tuso ayaanu ka sheegi doonaa biidn illahi tacaala dhowrkaas qodob baan marka insha allahu intaanan qisada bilaabin laqbaha waa kusoo celin doonaa haddii ilahay yidhaahdo baan ka hadli doonaa biidn illahi tacaala horta hore muusehan laga hadlayo waxaa weye waa nabiyllaahi muusa wey nabiyllaahi muusa ayaa loo jeedaa inuu nabiyullaahi muusa yahayna waxyaalaha tusinayo waxa weeye xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo ayaa yani maaragtay hadda aan ka soo hadalnay ayaana tusayo maxaa yeelay ninkaa markuu la kulmo ayuu weydiinaya wuxuu leeyahay yani marku ninkii marku nabiyullaahi muusa iyo iyo khaadimkiisi ninkii ay ugu tagaan najmac albaxrayn markay ugu tagaan ayaa nebi muuse salaamaya ninkiio go ku duuduuban maradiisa isagoo isku duuduubay meesha jiifo ayuu u tegi doonaa wuxuu leeyahay yani markuu nabigeenna ka waramayo yani wuxuu leeyahay faidaa birajulin musajan bithawbihi fasallama calayhi muusa نبي الله موسى سلامي مركو سلامي بقى خضر وحولية وأما بأرضك السلام يعني محيطة سلامتا يعني ضد دلكان يعني سلامتان يا يا يعني هو غريب سلي سلامتان ضدك ممكن لما ملس السلاماي ضد مسلمين مية جوجو مركز كل شيء يقول يري قال أنا موسى موسى نهيبني مركو يري أيا منك خضرها وحولية موسى بني إسرائيل موسيه الرب بن إسرائيل مئة عيبني مركز لي نعم موسيه الرب بن إسرائيل أنا مركز قام حيث سيسا موسى عن إنه يهي نبي الله موسى وكليم الله أها أي اللوجه داوي سيدة إمام البخاري في صحيح وقوه لنا أيوه سعيد بن جبير رضي الله عنه سعيد بن جبير والتابعين تأهانا وقوه لنا أيوه وحوليه سعيد بن جبير قلت لابن عباس عبد الله بن عباس ما هو حنكويري إن نوفلا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل عبد الله بن عباس با وحان كو إربو سعيد بن جبير وحان إربو منك إلى نوفل أو نوفل البكالي اللي يرابه أيا وحو شيغانيا موسى هم إلهي بسدن أو كو شيغي oo yidhi waid qaala muusa lifataahu oo khadir qisadiisa ay ay isla wadaagayaan ma aha kii reer bani israa'iil saasuu leeyahay muusihii reer bani israa'iil ma aha ayuu ku yidhi cabdullahi bni cabbaas nawfal ayuu si xun u radiyey wuxuu yidhi cabdullahi bni cabbaas waana taqaana cabdullahi bni cabbaas waa tarjumaan alqur'aan wey nabiyullaahi maxamed ugu duceeyey ta'wiilka qur'aanka inuu baro ilahay tafsiirkiisa u baro tarjumaan alqur'aan la yidhaha waxabru hadihi lumma عالمتي أمدا أمة محمد أي رحيدنا وكمدوي وحكويري كذب عدو الله دين بو شيغي نوفل البكالي عدو إلهي دين بو شيغي بوليه وحك جرى مليه موسى وموسيه ربني إسرائيل ويا تامرك وحالك قرنيا يعني نبي الله موسى إنه يحي موسى هاني موسيه كليتو منك وتنوفل البكالي أوتي إنه سماحي كلبات إنه موسى هان نبي الله موسى أو يحي قرآنك إلهي سبحانه وتعالى مال موسى كما شيغو إلا وحوي مقع هذه موسى الإطلاقه نبي الله موسى أم بالوجه صاحب بني إسرائيل عد كلا الله تلمامي كرا قرآنك أو موسى اللي إلى هذا ما بجربة مركا نبي الله موسى ويان أي موسى كلا معه فتحان يعني وحويان وخادم كان قلت الماما الفتح هذا الخادم بالوجهنا وانك يوكا الميري لشقيني وذاك أسدي ويا نبي الله موسى سيدة إمام البخاري أولين أيه وحوليه هي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام وانطلق معه فتاه يوشع ابن, يو ابن نون عليه السلام نبي موسى وحى الراعي يوشع ابن نون بالراعي بوليه مركا فتها مجعس يوشع بالإلهذا وانا من أنبياء الله بالإلهذا ayuu ka mid yahay weyaan majmac lbaxraynka meesha la yidhaahda xagee bay ku taallaa majmac lbaxrayn xagee bay ku taallaa majmac lbaxrayn culammada way isku khilaafaan tacyiinkeeda way isku khilaafaan akar culamaai waxay ku sheegaan culammada badankood waxay ku sheegaan laba macno bay u badan yihiin in la yidhaahdo waxa weeyaan baxar bad la yidhaahdo baxru faris mima yali sharq فارس فارسيين كاس واتقان وإيرانيين تي وحي هالكاس إيران تلو جيدا يعني بدو ذات أو بريق حكته أيه يرهلان وبحر الروم لبني إمبراطورية واجي نبي أوجو ذلك كثيرين جرتي أيه لو جيدا الرومان كان بضب إلى حيان وذلك غربية هي قلبتك حقي سجري معنى هذا وحي لو جيدا بحر الروم هي بحر فارس مركي إليهين ومحيط الهندي بدأ اللي يرهده بدوين في إنديا اللي يرهده iyo badan baxrul ahmar la yiraahdo bada cas la yiraahdo meesha iska galaan oo baabul mandab la yiraahdo halkaas majmuc bahrayn ka loo jeedaa bay leeyihiin badan badweynta indiya muxiit hindi iyo baxrul ahmar oo bada cas la yiraahdo meesha iskaga yimaadaan oo baabul mandab la yiraahdo taas baa majmuc bahrayn ka ay culimadu qaar ku sheegayaan qaarna waxay leeyihiin maahe majmuc bahrayn ka waxaa loo jeedaa badan la yiraahdo baxrul abyad almutawassit la yiraahdo oo yani mediterranean seaga ay dhahaan iyo muxiit alatlasi meesha la yidhaahdo baddaas oo maaragtay yani atlantic ocean la yidhaahdo meesha ay ku kulmaan jabal taariq oo weliba dhulkan marooka dhulkeeda ah meesha ay kaga kulmaan ayaa la yidhaahdaa bay leeyihin muxiit alatlas baan ujeedaa meesha ay ka kulmaan oo jabal taariq la yidhaahdo waa meesha ay muslimiinta markii ay yani ka ka yani maarata isbayn ay qabsanayeen dhulka ay ka galeen wa meesha ay yurub meesha ay ka galeen weeyaan marka baddaas ayaa loo jeedaa magaalo la yidhahdo danja ayay agteeda ku taallaa bay leeyihiin waa madiino oo mamlaka maghribiya ku yaalo calaa madiiq jabal taariqay ku taallaa markas tijaariyo weyn way ahaan jirtay majmaculbaxraynka halkaasaa loo jeedaa ayay culammada qaar leeyihiin sida maxamed ibn kacbin alquradi oo maaragtay mufasiriintii taabiciinta ka mid ah ayaa macnahaasi ku fasiraya weyaan calaa kulli xaalin culammadu waxay leeyiin wax tacyiinkaas in badda meeshaasi taallaa halkaasay ku taal la yidhaahdaa wax faa'iido ahoo nooga xihan oo maslaxada nooga xihan lamaba arkaba ولذلك شيخ محمد الأمين الشنقيطي وحوليه ومعلوم أن تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة يعني ووحي اللي صار شيء واحد دليل وكتصني آية القرآن وكتصيسان لا أرك حديث نبي كتبنا هذا وكتصيان لا أركن معرفة إذن وحفة إله كجر الله ما أرك إلا بحثيه اللي إذا هالكاسي كتال هالكاسي كتال أنا laa faaila taxtaha buu leeyahay wax ku jiro maslaxad iyo faa'iidaihi lama arko weeyaan marka wax inaan waqti iskaga qaadno u baahan ma aha waa un laba badood meelay ku kulmeen meeshay doontaba ha noqoto weyaan laba badood meelay ku kulmaan weeyaan meeshay doontaba ha noqoto waxaa soo haray yani qodobka kale oo rabna inaan ka hadalno yani addoonkan ilaahay wuxuu yidhi cabdi saalixu ku sheegay fawajada cabdan min cibaadina inuu saalix yahay de aataynaahum يعني مارته ورب ليه يعني آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما محريص إلهي أوسي وقف إلهي رقم محريصي وقف ونأكسنوي أدون كاسي مجعي سمحالي لهذا نبي الرشيدي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري كسوغا وأبي بن كعب وهذا كسو كينين قال الخبر مولي النبي عليه الصلاة والسلام قال الخبر وأما بأرضك السلام hadir ayaa wuxuu yidhi yani nabiylahi muuse isagoo la hadlayo salaamtaani sideeda dhulkaada u ahaatay w amaa biardika salaam yani salaamtaama laga yaqaanaa saasoo kale buu leeyahy haddaba magaciisa khadiraa la yidhaahdaa maxaa nabigaa noo sheegay alayhi salaatu wasalaam addoonkan cabdiga saalixa khadir baa magaciisa la yidhaahdaa khadir ma nebi buu ahaa mise waa rasuul mise waa weli muxuu yahay yani muxuu yahay culammadu way isku khilaafaan yani maaragtay masaail fara badan ayay sheegaan oo ay tiriyaan maala yani masaaisha waxaa kamid a culamada yani qowlka raajixa asalka ahi waxa weeye waa inuu maaragtay la yidhaahdo waa nebi in la yidhaahdo weyaan qowlka raajixa waa in la yidhaahda waa nebi sababta in nebi la yidhaahda yani waxyaalaha qaraainka tusinaya qariinooyinka tusinaya inuu nebi yahay waxaa kamid ah aayadda hadda aan sheegayna wuxuu rabbi yidhi fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina raxmad baanu siinay oo agteenna ayaanu ka siinay ayuu rabbi leeyahay subxaana watacaala raxmaddaas hadda waxaa loo jeedaa waa raxmat nubuwa raxmada nebinimadii baa loo jeeda qur-aankan waad ogtihiinoo raxmadda ilaahay qur-aanka in badan buu nebinimada ku tilmaamaa nebinimada ilaahay uu siiyo dadka inay naxariis tahay aayado badan buu ku sheegay fii suurati zukruf allah wuxuu leeyahay markay mushrikiintu yidhaahdeen nabigeena ayagoo la hadlay waqaaluu lawlaa nuzila hada qur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn caiim yani nebi maxamed oo faqiir oo agoon ahoo miskiinan xoolo lahayn marka quraan nebi laga dhigaya maa labada magaalo taa'if iyo maka odayaashooda xoolaha leh ee madaxda ah maa laga dhigabay nebinimada hadalkaasi yidhahd markaasaa ilaahay u jawaaboo yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbi raxmadda ilaahay ma ayagaa qaybiyo marka nebinimadii maxay ku tustay inay tahay raxmad waa naxariis wey fii suurati dukaan ilaahay wuxuu leeyahay iiha fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina ina kunaa mursiliin raxmatan min rabbik rususha ilaahay uu soo diray muxuu ula soo diray raxmatan min rabbik waa naxariis ilaahay xaggii ka ahaatay ayuu rabbi ku tilmaamaya fii suurati alqasas allah wuxuu leeyahay wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ilaa raxmata min rabbi nebiga xataa waxaa la leeyahay inuu ilaahay qur'aan kugu soo dejinayo rajo kama aadan qabin laakiin raxmadda ilaahay kuu naxariisto nebi uu kaa dhigay sababteeda baad maaragtay nebi ku noqotay weyaan marka raxmadaas waa waa qariino ku tusinayso raxmadda inay raxmat nubuwa tahay nebinimo inay naxariisteedii ay tahay weeyaan raxmad inay tahay taa waa qodob weey qodobka labaad وآتيناه من لدنا علما بو إلهي وعلمناه من لدنا علما لي. وعلمناه من لدنا علما بو إلهي علمي قاس وحي علماء ليل وعلم الوحي بالوجه ده علمي اللدني العلم اللدني علم إلهي أتي سأل وعلم قاس وحي قاس وحي قرام بيضا اسكله نبيات اسكله إلهي وحي ده وحكمل إنه علمي أو يهي يعني علم النبوة أو يهي علم الوحي يهي آية في سورة النساء كجي تاسسينيسو وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ثم جد وعلمك ما لم تكن تعلم نبي ما وانا قول النبي نما وحي تاي لكن إلهي باب بري خاصنا وعلم داس لو جيدا في سورة يوسف مركو نبي الله يعقوب إلهي كور رمي وحوليه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لذو علم علمiga u saxiil cilmiga cilmiga laduniga cilmi waxyiga weeyaan marka horta aayadan calaamad waxay tusinaysaa qariina waxa ku jirto inuu nabi yahay noo tilmaamayso adilada aad u muuqata inay nabinimadiisa tilmaamayo waa aayadda aakhirkeeda qisada markuu dhammeeyo khadr markuu qisada dhameeyaba wuxuu leeyahay wamaa facaltuhu can amrii qisooyinkii khariibka markuu soo sameeyo wiil la dilay iyo doon la jajabshay iyo gidaar la dhisay iyo nabiyullaahi muusena uu kula dooday يعني markii laga soo waramo ayuu wuxuu leeyahay wama facaltuhu an amri arinkan aan sameeyay maadu waa naafiye wey amarkayga kama aanan samaynin haddaana amarkayga ka samayn waa maxay wainamaa facaltuhu can amri illahi caza wajal ilaahay amarkiisaan ku waxeeye buu leeyahay amarka ilaahay marka qofku wax amrayana waxa waa waa waxyi buu ilaahay ku amraa subxaana watacaala addoommadiisa weeyaan taasna waa qariino oo na tusinaysa weeyaan qariinada kale oo nebinimadiisa na tusinayso waxa weeyaan markuu u yimid khadirbu wuxuu ku yidhi nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda yacni waxa aad taqaana cilmigaa taqaana inaad wax ka bartaahi ma kuu raacaayo ma ibaraysaa buu leeyay de waxay yidhahdeen nebigu ama rasuulka nebigu nebi waxaan ahayn qof aan ahayn waxba kama barto qofka marka uu leeyahay nabiyullaahi muusa hal attabicuka waa inuu nebi yahay wey cilmiga wuxuu ka barana waa nebi kale wey maxaa yeele cilmi laduni buu haysta ilaahay xaggii ka yimid waa nebi weeyaan marka intaasoo shay ayay waxay ku rajaxaan iyo qaraa'inkaasoo idil waxay ku rajaxaan inuu nebi yahay uusan maaragtay weli uusan ahayn rasuulna uusan ahayne nebi ilaahay u waxyoodo waxa uu samaynayana inuu waxyi ku sameeyey ayay tusinaysaa weeyaan qodobka ugu dambeeya waxa weeye culammada isku khilaafaan khadir ma nool yahay mise waa dhintay hadda dadkeena annaga waxaa aaminsana inuu nool yahay sooma wax badan dadku waa nool yaha la yidhahda walidaalika soomaalidu waxay dhahaan yani hadda ay yidhahdaan salaanta markii qofka la salaamay yidhahda waatan gacanta markay saaraan haddana suulka isku qabtan sooma mar labaa suulka wareejiya suulka macnihiisu waxay noogu basireen suulka khadir waxay yidhahdaan laf ma laho marka waxaa la raadinaya suulkii khadir oo lafta lahayn inuu noqdo si markii oo la ogaado inta loogu dhego la yidhaahdo loo ducee nabi ilaahay in la yidhahdo saasoo kale bay leeyihin allahu aclam waxaase sheegan marka ma nool yahay mise waa dhintay horta mas'alada culummadu culummo aada u tiro badan oo dadka culummada muctabariinta rag badan oo ka midigi waxay qabaan inuu nool yahay waxaa ka mid a alimaam alqurtubi kitaabkiisa tafsiirka wuxuu ku ayidayaa yani maaragtay waa inuu nool yahay o isbaatinayo waxaa ka mid imaamu nawowi raximahum ullah imaamu nawowi kitaabkiisa sharxu muslimka wuxuu ku sugaayaa inuu nool yahay buu ku sugaaya waxaa ka mid ibnu salax aad taqaanaan yani maaragtay muxadidka ah isaguna sidaasoo kale buu leeyahy a'imo fara badana waxay leeyihiin khadir waa nool yahay bay leeyihiin oo ma dhimanin maxaa yeele wuxuu waxay leeyihiin wuxuu caday ilbu il biyo ahoo la yidhaahdo caynulxayaa la yidhaahdo oo ishaas qofkii ka cabaa weligiis uusan dhimanaynin ishaa biyaha buu cabay bay leeyihiin marka waa nool yahay bay leeyihin saasay yidhahdaan caynulxayaa buu ka caday sidaa darteed waa nool yah yidhahda adilada marka ay deliishanayaan midda ugu xooga badan oo ugu muuqataahi waxa weeyaan waa dadka odhanaya waa nool yahay xadiidkii tacsiyada bay deliishadaan xadiidkii tacsiyada nabiga markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam nabiyllahi maxamed oo ilaahay oo oofsaday ayay waxay yidhaahdaan yani xadiidkaas waxaa warinaya ibn cabdilbar ayaa kitaabkiisa tamjiidka ku warinaayo an caliy bni abi aalibin radi allahu canhu cali bni abi aalib uuna ka warinaya cali wuxuu leeyahay لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي الله أوفسني لما توفي, توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب نبي مركي الله أوفسني ما وحال قدو دوبي مرأ أيان قد بولي مركات وحولي هاي حتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه قفبا كدواقي وحاطلي guriga dhinaciisii nabiga meeshuu maartay jasadkiisa uu yaalay salawaatu llaahi wasalaamu calayhi ayuu dhinaceedii ka dhawaaqay guriga dhinaciisibaa nin ka hadlay sawdkiisa la maqlayo laakiin aan la arkaynin ayaa hadlay buu leeyay markaasuu wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh markaasuu yidhi assalaamu calaykum ahla albeyti salaamtaa markuu salaamay ahla albeyti ahla beyti nabiyi sala allahu alay wasallam uu salaamaya markaasuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt مركاته وحير إن في الله خلق إن في الله خلفا من كل عن كل هالك وعوضا عن كل تالف وعوضا من كل تالف وحولي وعزاء من كل مصيبة فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الصواب هذا الكاتب جديلي مركو سلامي وير النفو البابا ميكو ويددمينيسا الله حولي قفك السوء حلاك سمو قفك السوء بنتاهي qofka khaliif noqdo oo bedelo buu leeyahy qof wax kastoo baabaa wax bedela buu ilaahay yeelay musiibo kastaahi casaaday leedahay wax maaragta looga tacsiyeeyay leedahay marka ilaahay ku kalsoonaada alla keliya rajeeya yani qofka la asiibay waa qofka ilaahay sawaabta uu ka xarimay oo ka joojiye idinka musaabiin ma tihiin weeyaan marka hadalkaasuu yidhi bay leeyihi markaasuu wuxuu leeyahy ibn cabdilbar fakaanuu yarawna anahu alkhadiru calayhi salaam يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحي أركيين منك إنه خضر يا هضلي خضر إنه يهي أيه أركيين حديث كاس إيو آثار فربضان أو كل جيد يعني ابن كثير وكان الحافظ ابن كثير مكو حكايات كاس وأروريو وحوليها وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيره سلف أي سلف كي سلف الصالح أي حكايات فربضان كشان ور فربضان بكشينان وجاء ذكره في بعض الأحاديث خبر إنه نول يحينا أحاديث قارئة أي كهل لو حديث التعزية وكالبولي ولا يصح شيء من ذلك بولي أحاديث تاس يسود لشبير الدل وهو ضعيف أولي وح صحيح كمجره مكان سير وأشهرها حديث التعزية كانوا وشوا يزم حديث حتى عن كان لأني والتعزية كصابقا وإسناده ضعيف ابن عبد البر أولنا سنة في سنة ضعيفة وإبر بولية وسنة أن أن قوي حين وككعوية مركا حديث أجلي شديد وحديث ضعيف ويا مركا حديث التعزية حتى حتى أنصحه علماء waxay kaga jawaabaan oo diidan oo leh khadir ma noola waa dhintay oranaya waxay leeyihiin waxa mustamala inuu yahay mu'miniinta jinniga qayb kamid ah laana jinniga ayaga la aragsho ma ilaahay wuxuu leeyahay innahu yaraakum innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu idinka uma jeedaan jinniga laakiin isaga way idin arkaan mu'miniinta jinniga oo nabiga quraanka ku akhriyay qaar kamid inay yihiin baaba laga yaabaa haddii xadiisku ansaxo saas ay leeyihiin laakiin in la yidhaahdo qofkan tacsiyada soo gudbiyey waa khadir in la yidhaahda waxay leeyihin waa taxakumun bilaa daliil waa xukum la iska riday oo wax daliila oo haysta aanan jirin marka khadir waxay leeyihiin culammada kaleeto oo kasoo horjeeda kuwani waxay leeyihiin khadir waa dhintay mana noola sidaasaana daahir sidaasaa daahir adilo cadcaday keensanaya daliilka koowaad waxa weeye qur-aanku buu ku jira fi suurati alambiya allah wuxuu leeyahay nabigiisa isagoo la hadlayo wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum lkhaaliduun yani aayadaasay keensanaya inuu khadir uusan noolayn وما جعلنا لبشر قف ما من يري من قبلك عليها كافر نبي محمد بك كافر ري الخلد وارثان ما من يري هنا واران وادونك كما يار كواران ما انا يري تاس ربنا marka khabirna nabi ilaahi maxamed uu ku horeeyay samaahin leelo mu soo la jooga dadkii waaray ma aha marka ilaahi inuu waaro ugu ma kala gelin waa qodob weyn waxay leeyihiin libasharin marka la yiraahdo كلمة بشر اللي يلهدوا نكرة نكرة ذاتنا في سياق النفي بيت الله يوم بعد النفي ذا كهر مرتي وما جعلنا لبشر بالي نكرة في سياق النفي عموم فائدة وح الله وح يعني بشر إذل أيالوجي ذا بشر كرت كل جيب عميت خبرنا بشر كم دي هاي لا تركز منه ولا بيلي وحي كلام جميل شنيان xadiidkii yani maaragtay imaamu lbukhaari imaamu muslim ay warinayeen xadiid ibnu cumar cabdulahi ibni cumarna uu nabiga ka wariyey wuxuu leeyay cabdulahi ibni cumar sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam daata laylati salaat alcishaa nebiga ayaa wuxuuna tujiyey salaad habeenada habeen ka mid a salaadii cishahuuna tujiyey wuxuuna ahaa fii aakhiri xayaatihi markuu nebiga dhiman rabay agtiisa ayay ahayd buu leeyahy markuu salaamo naqsadaybu wuxuu ku yidhi ara'aytakum laylatakum haadihi habeenkiinaan buu yidhi ma aragtaan habeenkiinaan aan hadda joogno waa cishahu tujiye weya faina calaa ra'si miati sanatin minhaa laa yabqa miman huwa calaa dahriha axadun habeenkan aan joogna buu yidhi caawa laga bilaabo boqol sanoo hadda kadib soo socotaah boqolkaa sano markii la gaaro dadka caawa nool oo markaan joogo halkan jooga hal qof oo noolaanay ma jiro boqolkaas kabacdu waa baaba'ayan dadka hadda zamankaa nool u leeyahay habeenkaas laga bilaabo wey yani waxaa la yidhaahdaa yani wadalika qabla mawtihi bishahr nebiga bil intuusan dhiman ka hor ayayna ahayd marka haddiiba khadir ou noolaana yani wuxuu ku dhintay boqolkaas sano dhexdooda maba ku noolaanay laanna nebigu dadku sheegay buu ka mid yahay cid noolaanaysa maba jirinba lanna xadiidkan bukhaari iyo muslim labadaba way warinayaan weyaan midda saddexaad ay culammadu yidhaahdaan inuu khadir dhintay ay daliil uga dhigayaan waxay leeyihiin hadduu khadir noolaan lahaa oo sidaas la sheegay ay tahay oo mid nool oo noqon lahaa nebigu u imaan lahaa wuuna rumayn lahaa wuu la dagaalgeli lahaa jihaadka uu la geli lahaa waa u gargaari lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nebiga waxaa loo soo diray jinni insi o dhan baa loo soo diray uma yani waa yani waxa weeyaan waxaa la amray hadduuba nebi ah khadirna waa nebi la soo diray soo maaha ambiyada ilaahay wuxuu faray ilaahay qur-aanka ku faray haddii nebi maxamed ou idiin yimaado oo midkiin ou nebi maxamed ou gaaro ballan adag buu ilaahay wuxuu uga qaaday nebi kasta kulligii inuu nebi maxamed rumeeyo oo u gargaaro oo garab istaaga buu ilaahay amray subxaana watacaala oo amar ku baxsay marka hadduu jiri lahaa miisaaqi iyo cahdiga ambiyada ilaahay uu ka qaaday ayuu fulin lahaa nebi maxamed intuu yimaada buu garab istaagi lahaayo maarata la dagaalgeli lahaa wey sida aayadii aan kusoo marray fi suurati ali cimraan allah wuxuu leey waid akhada allahu miisaaqa nabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma uma jaa'akum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minuna bihi ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعني هذا الآد وين الله تعاليه يعني ذاتك وحا أغشى كيسان لو محمد بلنتي عن أبيض كقادمي محوها بلن كاسي هدو إلينا ذا كتاب إيه حكمه هدان إذن سيئه oo markaa rasuul oo maaragtay rumaynayo diinka idinka aad haysataan oo kale rumaysan oo idin yimaado waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad rumaynaysaan ood u gargaaraysaan ballan iiga qaad ma qirteen cahdiga ballantaasna ma qaadeen baa layidhi markaasuu idin qaaluu aqrarna waanu qirnay waana qaadanay ballantaas bay yidhahda markaasuu yidhi yani maaragtay markhaati ka nabda aniguna dadka markhaatigaan ka mid ahay arrintaas qofkii marka aanan arrinta ka jeesto markaa kadib waxa weeyaan dadka faasiqiintaabuu ka mid noqonaya walidalika ibnu kaiir oo kale markuu aayaddan fasirayo aayadda fi suurati ali cimraan aan hore usoo sheegnay ibnu cabaas oo kale markuu ka fasirayo wuxuu leeyahy maa bacata allahu nabiyan ilaahay nebi ma soo dirin ilaa akhada calayhi lmiisaaq ballan buu ilaahay ka qaaday lain bucita muxamadu sala allahu alayh wasalam nebi maxamed haddii la soo saaro wahuwa xayun nebigaasna ou nool yahay layu'minana bihi walayansuranna inuu u gargaarayo rumaynayo yani maarata waamarahu an ya'kuda calaa ummatihi almiisaaqa ummadiisana inuu ballan ka qaado ayuu faray lain bucita muxamadu sala allahu alayh wasalam wahum axyaa nebi maxamed haddii lasoo saara ayagoo nool layuminana bihi layuminuna bihi walayansurunahu inay u gargaarayaan marka aarkaasna imaam bukhaari baa soo saarayo cabdullahi bn cabaasna kasoo saarayo wy marka adiladaas markii la fiiriyo khadir inuusan noolayn oo dhintay ayay tusinaysaa taasaana xaqu yahay culammaduna taasay rajaxaan oo walidalika yani sheekh maxamed alamin shinqiti ayuu rajaxaya oo leeyahay alladii yadharu lii rujxaanahu waxa ii daahiray raajaxnimadiisa bidaliili fi hadihi mas'ala mas'aladan khadir ma nool yahay mise waa dhintay ana alkhadira laysa bixayin bal tuwafiya khadir inuusan noolayn ee la oorsaday markaa qadirna waa dhintay ee ma noola xayi ma aha yani soomaalida yani waxaad arkaysaa nin iska rafaadsan oo dhar qabo maaragtay tacbaana iyo hadday arkaan ama jirkiis tacbo khadri kuleeyihi marka khadr waa dhintay waa sayi marka yaa loo malayni wey inuu noo leeyahay wallahu aclam subxaanaka allahuma waxamdika